qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo todobaad walba maanta oo kale adaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhageysataan idaacadda snai waxaan ku martiqaadnaa qof waxaa toddobaadkan marti ku ah ustaad cumar sani qaasim oo ka mid ah macalimiinta ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle islamarkaan ka howlgala iskuullada waxbarasho ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ustaad cumar waxa uu ka warbixin doonaa heerarkiisa waxbarasho iyo xusuustiisa caruurnimo ustaad marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda isnaaye marka xigtana waa kuma ustaad cumar xaguu ku dhashay xaguuse ku barbaaray ustaad waa ku dhawahay idaacadda isnaay barnaamijkan aad iyo aad usoo dhaweynaa horta magacayga waa cumar saney qaasim waxaan ku dhashay tuulada tuulo hoos timaada magaalada jowhar oo layidhaahdo konko anigoo muddo adiga hal sano camal jir ah ayaa magaalada soo degnay khallaaso dhacay awgeed kulley waxaan qiyaasaa inay tahay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii toddobadii meelahaas qiyaasteyda magaalada jowhar aa soo degnay halkaana waxbarasho ka bilaabay dugsi qur-aan eh dugsiga qur-aanka markaan dhigtay kadib adiga magaalada xoogaha dugsiga qur-aanka waa sidii la raba ugu baran waay meel baadiyahaasa leegeeyay tuulo ah qur-aanka si fiican ugu soo bartay haddana waa soo laabtay macalin macali xuseen jiis la yirahda haddana dugsigiis kusoo noqday macalinkaasaan kasii cadaystay qur-aanka kadib waxbarasho iskuulaan bilaabay waxaan kasoo bilaabay fasalka lixaad toddobaad sideedaad saasaan usoo qaatay ilaa iyo dugsi sare waxaan ka baxay iskuulka sanadkii labada kun toban iyo lix laba kun toban iyo todobo iskuulka sheekh xasan barsane primary and secondary school kadib waxaan bilaabay jaamacadda blasma university campaskeeda jowhar waxaanan ka bilaabay kuliyadda medical laboratory la yidhaahdo anigoo laba sano jaamacadda dhiganayo kadib maamulkayga iyo macalimiintayda ii baahatay iskuulkiia mar kale dib le ii qaatay oo macalinimo halkaasaanan ka shaqeeyaa ilaa iyo hadda sanadka waxaan malaynayn u ahaay labada kun toban iyo sagaal labaatanka meelahaas aa macalinimo lai qaatay ilaa iyo haddana waxaan ka mid ah macalimiinta sheekh xasan barsane waxaana qoraa maadooyinka scientifiga chemistryga biology sidoo kale macalimiinta qaranka wasaaradda waxbarashadan waa ka mid ah waxaan ka shaqeeyaa iskuol layihahda towfiiq oo ku yaalo tuulo hoos timaada magaalada jowhar oo layihahda calbraabey gaar ahaan xaafadda towfiiq qayb ka mid a waa calbraabey halkaasaan ka shaqeeyaa waxaan ka mid ah macalimiintii la qaatay kalkii labaad amba sanadkii hadda ugu dambeeyey la qaatay sanadkii hore waa ka qayb qaale waa ka qayb qaatay imtixaanka haddana arrim jira awgood inaan kusoo baxay haddana ii suurtageli waas anaa ka haray mar labaada imtixaanka dib u galay ilaahay subxana wataala wuxuu ii suurtageliyey inaan haddana calafkayga ama nasiibkayga u noqdo macalimiintii mar labaad ku guulaystay inay kusoo baxdo haddana macalimiinta oo tawfiiqna sidoo kale ka mid aan ahay waaya siday ahayd marka caruurnimadaada noloshaada siday ahayd wallaahi nolosha caruurnimada waa iska alxamdulilah aniga wax dhibaato badan iyo culeys badan ilaahay lama kulmin waalidiinteeda isoo barbaarshay hooyo aabba labada way ii joogaan alxamdulilah nolosha caruurnimadana waxaa waaye waayo fiicanaan ka haystaa oo wax dhibaato iyo culeys lama soo kulmin yaraanteyda ilaa iyo haddana waxaa waaye nolol fiican aan ku noolay alxamdulilah oo iska farxadeeda iyo baashaalkeeda iska wadato
waxaa sheegtay qur-aankan aa kusoo baratay miyiga ama baadiyaha maxay uga duwan tahay in qur-aanka lagu soo barto halkaasi ee magaalada wallaahi niyo horta een, qur-aanka dad way jiraan oo magaalada ku bartay iyo dad miyii ku bartay labada way jiraan horta qof walba siduu ilaahay u suurtageliyey waaye marka ani ahaan waxaa aaminsanahay miyiga iyo magaalada qur-aan markii la yidhaahdo inay miyiga fiican yahay sababaan ku- oo aan ku dhahayn waxay tahay miyiga waxa waaye dugsiga qur-aanka markii ilmaha ay dhigtaano maalintii oo kale tusaalahaan markay qaataano habeenkii suuca la galaa Ee, anaga waqtigayni xitaa waxaa jiri jiray ilaahay kuma darnaadee wax la yidhaahdo in habeenkii dib inta la shido ee, qur-aankii halkaas lagu akhriyo looxyihii qur-aankii halkaas lagu xifdiyo maxaa la ii sheegay habeen imaan qur-aanka la akhriyo sometimes ee, in dugsigii soo jiiftana la yidhaha xitaa aan dugsigii soo jiifan jirnayoo saas aan wax ku akhrin jirnay dad adiga oo u diyaarsan ee, diinta ilaahay subxaana wa tacaala inay bartaano habeen iyo maalin ku dhex jiro macalinkoodana garab taagan yahayd laakiin magaalada markii la yimaado magaalada waxaa waaye waa iska dhib badan tahayoo ee, kubadaa la ciyaaraa waa aragtay ee, iska ciyaalka buuhigaan iyo meelahan dabaalay iska aadaan waa iska warwareeg badan yihiin. sidoo kale ilmaha waxaa lagu mashquuliyaa intay yaryar yihiin waalidka qaarkii ee, ilmihii oo aan iskuul gaarin oo qur-aankiiba aan dhammaynin ayaa waxaa la sameeyaa in iskuul lasii geeyo xoogaa cunuga maskaxdiisa kalama goyn waxbarashadii iskuulkii waxbarashadii qur-aankan xoogaa qur-aanka adag waxaa laga yaabaa marka inuu qur-aanka xaggiisaba uu sidii la rabay uu ku ahaan waayo kadib iskuulle uu noqdo shaqadiisa haddii fiirsa dhallinyarada hadda jirtana badankeedu way yaryihiin wax subax fadhiisan karo sababaha keenana waxay tahay qur-aankiio sidii la rabay aan xoog isaga saarayninoo waxbarashadan kalento maadigale dadka ay u muuqato waayo marka waxaa soo jeedin lahaa ee, waalidiinta in marka hore cunuga le- loo sameeyo ama loogu dadaalo laga soo dhiso dhanka diinta qur-aanka lagu soo xifdiyo qur-aankaas markuu barta kadib ee, maxaa la dhahaa, fiqiga asaasiyaadka iyo axaadiista wax ka qayb laga soo baro kadib asoo diyaarsan iskuulaadka la keeno cunugaasna wuxuu noqonaya cunug akhlaaqdiisa ay toosan tahay aqoontiisa maasha allah ee dadka ixtiraamayo ee, mustaqbal fiican oo wanaagsan oo ilaahay xaggiisa xiriirka ilaahayna uu xiriir wanaagsan noqonayo qof wax yaqaano diinta wax ka fahansan oo noqona marka waxaa kula talala waalidka in mar kasta diinta xaggeeda xooga la saaro hadda aniga alxamdulilah ee waalidiinteyda ay u soo dadaaleen Ee, maantane anigoo aan dhehayna qur-aankaan xifdisanaha qur-aanka ilahi waa iska dhib badan yahay oo qof hadda beri waa wadaha dhihi kara ma jiro laakiin boqoltimi afarta subaxaan ka fadhiisanaa alxamdulilah afar iyo- boqol iyo afar iyo tobanka subax waa galaa waa ka ustaad ma xasuustaa marka xilligii miyiga aad kasoo tegaysay oo magaalada imaanaysay ee, maxayse tahay sababta ujeedada aa ugu soo tagtay halkaas wallaahi ustaad horta ee, magaalada iyo miyigaba horta ani labada meel wax badanaa ku noolaaday yaraanteydii markii la yidhaahdo ilaa iyo toddoba sano aan gaaro horta magaaladan aan joogay oo dugsi qur-aanka markii hore laga bilaabay magaala miyigaas waxaan ku maqnaa muddo kooban oo qur-aankaas intaan kasoo barta ah ayaan ku maqnaa kadibna dib waxaan ugu soo laabtay sababaha keen waxay ahayd waalidkayga qaarna magaaladan anaga guryaha nooga yeel waa deganeen baadiyahan labada qayb waa deganeen marka sababaha lee waday qur-aanka in soo xifdiya aad qur-aanka markaan soo bartayna haddana waxbarashadii kaleento inaan heerarkeeda kale usii gudbo oo diintii aan qayb ka barto ee, maxaa la sheeg maadigii aan barto ayaan haddana magaaladii dib ugu soo laabtay ee, meeshiana kasii bilaabay sida qorshahaba ahayd Ah.
maxay ahayd xiriirka idinka dhexeeyey adiga iyo waalidiintaada wallaahi xiriirka waalidiintii aan iyo waalidiintayna naga dhexeeya aad u wanaagsan yahay Ah, xilligaas ilaa ay hadda la joogo waalidiinteyda waxaa waaye dad aad iyo aad u qiimo badan waaye Eh, abaalkoodana ilaahay jannaha ka dhigo abaalkooda anima soo koobi karo ilaahay subxaana wa tacaala jannaha ka dhigo riima jirta yaraantaada aa lahayd oo aa ku riyooyin jirtay xilligaa yareed
wallaahi eh, rajooyinkayga way iska badan yihiin qayb ka midna deertan waa ilaahi subxana wa tacaala waa ii suurtageliyey wax badan oo ka midna weli way ii dhimiyin waan rajaynaya ilaahi subxana wa tacaala inuu ii suurtageliyo Eh, kolley aniga waxaan jeclaa markaan yaraa inaan noqdo qof wax bartay eh, bulshada dhexdeeda qiimo ku leh Eh, max- maxaa la sheeg ka dhisan dhan weliba aqoon ha noqoto amba akhlaaq ha noqoto dhan weliba ka dhisan inuu ilaahi subxaana wataala iga suurta- i- i- iga dhigo ama ii suurtageliyay ahayd qayb ka midana maanta alxamdulilah waa ii suurtageliyey oo haddeertaanba waa macalin macalimiinta ka mid oo oo ardayda soomaaliyeed barbaar eh, barbaarintooda qayb weyn ka qaataan aan ahay alxamdulilah inta kale oo ii dhimana ilahay inuu igiirsiyan rajaynaa marka waa ka ustaad riima jirta aa ku taamaysay laakiin caqabad ay kaa hor istaagtay oo weliba aa jeclaad in amar un aa ku guulaysat wallaahi dadka oo ani waxaa iska ahaa dhallinyarada waxaa waaye nin walba fikir oo fikira wax baa ka dhex guuxo soo maaha ani waxaa ahaa dadka oo qurbahaas inay aadan jecel waa waddanka ka taga anigoo anigoo markaa madax soo qaaday xoogaa wax soo fahmay dadka waxaa ahaa in maalin un baxaanoo wadamadan galbeedka weli xataa dadka dhinacan aadamiihi anigo carabta xaggeeda ma- ma- hamigayga ma ahayn galbeedka inaan maalin un tagay ahayd marka welin ilaa hadda rajadeyda ma dhigano maalin un inaan taga rajaynaya insha allah wadan hadda oo gaar ah oo hadda aan waxaynahay oo ama de hebel aan dhahay ma jirto laakiin adiga meel un hadda nolosha hadda aan taagannahay kasii horumarsan xitaa markii la yidhaha waxbarasho xitaa wadamadan horumari way naga waxbarasho fiican yihiin way naga dhaqaale fiican yihiin dhinac kasta marka sababahan ku doorto waxay tahay in aan meeshaas markaan tago aan aqoontaydana kor u qaado aan maxaa la sheeg shaqooyinkayga iyo waxqabadkayga kalena aan kor u qaado dib dabaatan haddana dalkaygii waalidiintayda iyo dadkii walaalihii ahaa aan dib ugula soo laabto dalkayga aan wax ugu sii qabto qorshayga ahaa waa sidaa xilliyadii firaaqada aad tahay maxaa isku mashquulin jirtay
wallahi niyow xilliyada firaaqadaan ahay horta markaan yaraa noo reer banooni ahay banoonigaasaa aad u ciyaari jiray banoonigaan jeclaa sidoo kale xilliyada aan firaaqada ahayna qur-aankan waa akhriya alxamdulilah maalma weli xataa maalmaha haddeertan ilaa hadda waa ahayoo maalmaha jimcada iyo khamiista oo kale barbarationka dhanka iyo qur-aankan sameeyaa sidoo kale buwaagtii iyo maadooyinkii wixii aan ku shaqaynayna waan waan fiifiiriyaa oo waxaan sameeyaa dib inaan u fiiriyo cashiradii wixii aan cashir diyaarintii waxaas aan badanaa iskaga mashquulaa marka intaasaan badanaa u badanahay
noloshaada qof saameyn ku lahaa ma jiraa intaa yareed noloshayda wallaahi qofka saameynta ugu badan wali waa hooyadii hooyadii waaye hooyadii waa horta isma arkin muddo shan iyo toban sano ah sacuudi carabiya jirtaa anigoo dugsi qur-aanka soo baxay oo cunug yarya baxday ilaa iyo haddeertaanoo nin weynoo waxbartay oo jaamacad ka baxay oo reer yeeshto ilma leho aabbe e aan ahayn ilaa hadda isma arkin telefon mooyaane hooyadii waxaa waaye hool maxaa la hoo iyo hiilba idaa ila garab taagneed agtiyadiina qiimo aad u weyn aad iyo aad u weyn ay ku leedahay abaalkeeda janna allah ka dhigo qofka saameynta ugu badan igule maanta haddii yaa kugu liiraado ama qofka adduunka kuu jeceshayaaba haddii liiraado hooyo macaan waa mari macal cabdiin ilaahay waxaa urjanaa cumri dheer caafimaad inuu siiyo
waa gartay dadka ama caruurta markay yar yihiin waxaa jira ciyaaro ay ciyaaraan maxaa ka xasuustaa ciyaarihii yaraantaada ciyaari jirtay wallaahi niyow ciyaarihii ciyaaraha way iska badnaayeen marka ciyaarihii dhallinyarada ama yaraanteena ciyaari jirnay baal la yidhahdo ciyaar la yidhahdo dhudhuumashow la yidhahdo ciyaalka isra raacdaysan jireen iyo waxaan ka xasuustaa dabaasha ama mararka baal la yidhahdo waxaa jiri jiray huy huy inuu ha jeclahay oo qofka qofka kaleento inuu biyaha dhexdooda darba ama haraanti ku tuuro qofka kale kagabanaayo ciyaar noocaas biyaha dhexdooda lagu ciyaari jira waan xasuustaa waxaa kaloo ka mid wax la yidhaahdo ilaahay kuma darnaadee kab iyo wax badan waxyaalo badan ku ciyaari jirnay si fiican uma xasuustee kab iyo wax baa la tuuri jiray oo lagu ciyaari jiray baa la yidhaahdo muxuu ahay kokun ma ahay ma aqaan lugaa inta la fiisado wax la tirinayo waxyaalo badan iska jira dhallinyarnimadeenna ama ilmanimadeenna oon samayn jirnay wax soo koobi karma aad u badan yihiin
cumar yaraantiisii qof dhib badan muu ahaa mise qof degan ah
wallahi horta niyow taas waxaa sheegi kara dadka oo ku dhex noolsha bulshada aa ku dhex noolsha waxay falcelin adag kaa bixiyaan shakhsiyadaada sheego laakiin say dadka inta badan idhihi jireen niyow qof iska afgaabanoo waxaa iska deganaa aheed ay dhahaan inkastoo waalidkii markii aa yareed ilmo yar aan ahayo laba sano iyo halka sano aan jiri oo ahaa xoogaa qof qalooc badan oo amba qof xanaaq badan oo ilmaha yararka iyo waalidki dadka xoogaa markii lagu qayliyo kaleenta dagaal sameeya iigu sheegeen haddana markii xoogaa soo hana qaaday oo adiga tobanka sano iyo meelaha soo gaaray bulshada aan ku dhex noolaa waxay ii sheegeen nin iska afgaabanoo maasha allah weynaada wanaagsan dhahdaa soomaalida marka markaa weynaadii aan aan kolley aan akhlaaqiyaadkayga iyo maxaa deganaanshayga iyo sii fiicnaatay marka intaasaa kolley feedback bulshada iga soo laabtay aan ka xasuustaa shakhsiyaddeedii laakiin aniga waxaa aaminsanahay in qof iska normal ahayo hadda dadna dhib mu geysto anan reero dhibdhib in lay dhibana ma jecel dadka noocaasa ah oo badankoodaba oo meelaha qabsiga iyo iska waxaas aan jeclayn marka waa kaa inta aada nooleed yaraantaada weliba waxyaabihii kugu farxadda badnaa kugu yaabka badnaa ee aada aragtay ama inta waaye aragnimadaada iyo waxyaabaha murugada leh dhammaan adoo noo soo koobaya mana la wadaagi kartaa wallaahi horta dhanka iyo farxadda haddaan ku hormaro farxad waxaa waay horta ilma markii la yahay marka masama arday la yahay waxaa ugu farxadda badan waxaa waaya ilmaha dugsiga qur-aanka fasaxa markii la yidhaahdo waa waxa ugu badan sheeko yaraa hadda kahor aan maqlay oo macallin arday ugu sheekeeyaa la yidhi macallin arday dugsi qur-aan dhigaya wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha markii dhacdo saas waaye dadka dhan meesha laiskugu keena arrimihii wuxuu ka sheekeeyey qiyaamaha sidai ah xaaladooda cunug yaraa inta soo badalin macallin maalintaas dugsiga qur-aanka fasax miyaa odha marka waxyaalaha ugu farxadda badnaa waxay ahayd walaa leefalada waxbarashada aan soo maray midba midka kale markaa gudbaayo farxada i ahayd tusaale ahaan dugsigii markaan ka soo baxay waxyaalaha farxad igelina waxay ahayd maalintaba dugsi aad buu dhahayo miya macalimku tumaayo miya waxaase ilma iska ahayo soo maaha waxaasaan ku fikiraya haddana markii aan dugsiga oo iskuulka aan tagay dharkii jaalliyaan dhibsanay cadaan u gudbay cadkii maalmihii hore farxado iyaa haddana waa kasii gudbay markii dhammeeyey maalin uun ma dhamay doontaa haddana jaamacaddii aan usii gudbay jaamacadda maalin markaa dhammaan doontaa saasay aad macnaha farxadayda ilaa i levelka ugu dambeeya oo tago bajularkeeda aan difaacdo marka alxamdulilah waxyaalahaas ay ugu farxada badnaa dhanka waxbarashada marka dhanka kaleentana waxyaala kaleento farxado badan oo iska jiraan oo dhanka waalidka iyo walaalaha iyo dadka ku dhex noolahay oo iga soo gaaray marka wax lasoo koobi kara maa ustaad wax la yaabo ilaahay ima tusin hadda kadibna ilaahay ima tuso wax dhibaato hadda aan ogahay oo aan la kulmay marar badan bini aadan aan leeyahay oo nolosha ciriiri wax waa iska iska jiraan laakiin wax hadda saas u buurinoo aanay dhibaato weyn igu sameeyey igu saameeyey malahan markii oo loosoo laabto waxyaalaha igu murugada badnaa waxaa ka mid ah niyow oday ama oday aan abkoogaya hooyadii dhalay macallin dugsi qur-aan macallin cabdiin lee jiray oo aadna saaxiib aan u ahayn oo ilaa xataa dadka diinta inaan barto si fiican dadka igu tashkiiliyo markasta u dhiirigelin jira ahaa markuu geeriyooday waxyaalaha ama waxyaalaha igu murugta badanoo maskaxdii kusoo la laabtay ka mid tahay ilaahi subxana wa tacala ha u naxariisto marka intaas markii laga soo tago waxyaala kale culeysya badan oo kaleento ilaahay mili kulmin
cumar jaceylkasee isku yihin
wallaahi niyow nolosha jaceylka horta waxaa waaye nolosha dhanaa jecel ku dhisan saa aaminsana ani oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay adduunka waxaa la iiga jeclaysiiyey waa dumarka iyo wax carf marka jaceylka kolley wax badan iyo wax badan waa ka aaminsanahay inuu jirana waa aaminsanahay nolosha dhanaa ku dhisanba oo qofkan qofka hadduu jeceyl u qabin waxaa waaye nolosha inay sii jirto ama in ubad la dhalo lisa noolaado inay suurtagelaysa ilama ah marka jaceylka agteeda waxa waaye qiime iyo wuxuu ugu fadhiya aniga wax aada u weyn
waa gartay intaad yareed dabcan arday ayaa soo noqotay wax caqabado aala kulmaysa ma jiraan ama oo dhanka agabka oo kale waxbarashada oo kale dhallinyarada inta badan waxaasay la kulmaan adiga ma la kulantay yaase kaa caawiy haddii oo dabcan aadan la kulmin wallaahi ni ana waxbarasho xaggeeda horta sida horeba kugu soo sheegay wax kastoo waxbarasho ku saabsan oo aan u baahdo hooya ay la garab taagneed aabbana wuu joogay laakiin qofka gacanta hoose lahaa mar kasta oo iga warhaayay haddii maanta buug aan u baahdo ay dhahay doona soo soo gad waxa rabtid idhahay hooya ahayd marka dhanka waxbarashada ani maalinna culays ma kala kulmin alxamdulilah marka dhankaasi waxbarashada waxa waaye aad iyo aad leega taageeray waalidkayga khayr allah siiya marka waa kaa
ciyaaraha waa daabataa kooxdee taageertaa niyow in muddaa taageera ciyaaraha kolley horyaaladu way badan yihiinoo shanta horyaalo ama horyaalada ugu waaweyn markii la dhaho laba horyaalan naafta ana wax ka taageeraa horyaalkan premier league waxaa ka taageera naadiga manchester city ugu yaraan waxaa meenaa shan iyo toban sano meelahaas ama toban iyo afar sano meelahaas ka dhacday aa taageero u ahay aad laba iyo tobankii markii koobkii koowaad qaadaya inaa taageero u noqday oo soo laabashadooda kadib carabta markii la wareegtay ilaa ay hadda waa taageera maya kaas markaas ka hor reere ciyaaro um ahayn sababaha reere ciyaaro u ahayn waxay tahay waxbarasho dugsi iyo waxbarasho kale oo yidhi oo la iskagaga juri ciyaaro iyo wax si fiican ku fahasan waa iska fiirsan jira laakiin wax si fiican ma taageeri jirin laakiin naadigayga labaad oo aan taageero waa naadiga ka ciyaara horyaalka spain magaciisana waa real madrid real madrid iyadana waxaa waaye naadigaas isana aada u taageeraa isna in muddaan taageerooya wila hata jaabiyoona badan anoo taageero kula guulaystay marka labadaas naadigaa taageera ciyaaraha
ugu dambeyn jiilka soo koraya ama caruurta maxaa kula talinayd walahi inuu jiilka soo koraya waxaan kula talin lahaa horta mar weliba inay ku dadaalaan xiriirka ilaahay inay ilaahay xiriirkiisa ku dadaalaan shanta salaadood ay wakhtigeeda ku dukadaan inay noqdaan dad baariyaal ahoo waalidkooda oo maxaa la sheeg oo ixtiraamo oo maxaa la waalidka xorow u sameeyo dad adiga kolley oo dhanka waalidka xaggiisana muxuu ahaa duco iyo wax ka qaato dhanka ilaahayna xiriirkiisa wanaajiyo maamaha waxaa jirta ladhahay lix saac ninkii jiifto dhahay lixdan jirkiisa tuugsadaa yaa marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada intay yar yihiin inay wax bartaan waxbarashada ay ku dadaalaan waalidkooda qofa ducee qof qof hawaaran meher galay dhahda soomaalida qofka hadduu wax bartay xitaa uusan waalidka xaggiisa duco ka qabin way dhib badan tahay inuu shaqo helo qof bulshada dhexdeeda wax ka noqdo noqdo mar weliba waxaa kula tali lahaa ilaahay xiriirkiisana inay xoojiyaan waalidkoodana maxaa lahaa ay ka ducaystaan waxbarashadana intay yar yihiin oo garab la garab qabanayo waalidka oo hoo iyo hiil oo la garab taaganyahay inay ka faa'iidaystaan oo ay mustaqbalkooda iyo birikamaan wixii noqon lahaayeen ay noqdaan oo micnaha ay diyaarsanaan qof u diyaarsan uu noqdo markii la yidhaahdo qofka niyow hebelow shaqaa ku haaya maxaa taqaana la yidhaahdo wax ma aqaaniyaa daran laakiin haddaa qof wax bartay aa noqoto waxaa fursadahaasoo kaleento maalin unoo kusoo maraayin ama waddankan waxaa laga yaba inuu ilaahay dowladda cadil nooga dhaliyo wax iska toosaanoo wax kasta sidii la raba ay noqdaanoo maalin un ay qof walba maxaa baratay iyo maxaa ku shaqayn kartaa ay timaado dhallinyarada marka waxaa kula talin lahaa in mar weliba dadaalkooda ay laba jibaaraan waxyaalahan taleefanadan oo smartphoneka waa wax dadka ugu badan saameynta ku yeeshtayne dhan wanaagsan uu leeya dhan xun uu leeya waxaan dhihi lahaa dhanka wanaagsan inay ugu faa'iidaystaan dhankiisa xunna ee ilaa iyo xad intay iska ilaalin karaan dhallinyarnimo waa iska dhib badan tahay inay iska ilaaliyaan oo dhankan kale intay ugu faa'iidaystaan intaasaa dhallinyarada usoo jeedin lahaa guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan martii uu ku ahaa ustaad cumar sani qaasim oo ka mid ah barayaasha ku nool magaalada tani jowhar ee caasimada hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi oo nabadgelyo
waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli